caano wanaagsan waa mar kale barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariya wariyaheena maxamed kaafi waxaana magaaladan atlanta ku qaadiya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcaziiz iyadoo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya haatan uu gacanta ku hayo heshiiskiisa dhex maray dowladda soomaaliya ee federaalka ah iyo maamul goboleedka puntland kuna saabsanaa qaabka doorashada ay u dhici doonto sanadka kolka la gaaro sanadkan aynu ku guda jirno laba kun iyo lix iyo toban ayaa ugu dambeyn beesha caalamka waxa ay haatan bilowday in ay dowladda soomaaliya cadaadis ay ku saarto in ay soo dedejiyaan isla mar ahaantaana baarlamaanka federaalka oo haatan howshaasi gacanta ku hayaa ayan wax isbedela ku samaynin go-aanadii ay horey isula qaateen labada qaybood ee dowladda federaalka iyo maamulka puntland waa kan waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi iyo weliba culeyska beesha caalamka ay ku hayso baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ee haatan gacanta ku haya heshiiskii ay horey u gaareen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada ee ku aadanaa qorshaha loo marayo doorashada sanadkan ka dhexaysa dalka ayaa cadaadis badan la saarayaa waxaa xubnaha baarlamaanka lagu cadaadinayaa inay si deg dega sharcigaas ay u meelmariyaan si doorashada waqtigeeda aanan dib loo looga dhicin war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa xubnaha baarlamaanka waxaa loogu baaqay in aysan caqabad ku noqon qorshaha la doonayo in loogu gudbo doorashada sanadkan ka dhacaysa dalka oo horey loo go-aamiyey warkan qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ayaa sidoo kale xubnaha baarlamaanka waxaa loo jeeday inay si deg deg ah sharci ay gacanta ku hayaan u meelmariyaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa asna dhankiisa xubnaha baarlamaanka ugu baaqay in sharcigaas xaggooda uu ka soo dhammaado dhanka kale maamulka puntland ayaa iyagu xubnaha baarlamaanka soomaaliya waxay ku tilmaameen caqabada ugu weyn ee haatan hortaagan isbedelka labada kun iyo lix iyo tobanka golaha wasiirada ee maamulka puntland ayaa waxay sheegeen in baarlamaanka hoose sharciyad u haysan in ay ka horyimaadaan qorshaha doorashooyinka oo horey u wada saxeen madaxda maamul goboleedyada kuwa dowladda federaalka shirkii ku qabsoomay magaalada muqdisho baarlamaanka soomaaliya oo la horgeeyey heshiiska dowladda federaalka ee maamul goboleedyada ayaa dood ka keenay waxaana sidoo kale xubnaha baarlamaanka ay sheegeen in heshiiska aysan ku cadayn xilliga ay dhexayso doorashada golaha baarlamaanka iyo weliba xilliga ay dhexayso doorashada madaxtinimada soomaaliya xubnaha baarlamaanka ayaa sidoo kale waxay guddi u saareen heshiiskaas horey loo gaaray guddigaas waxaa ka mid ah xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud waxa uuna sheegay in golaha baarlamaanka aysan doonaynin in ay dib u dhigaan qorshaha socda laakiin ay doonayaan heshiiska hore loo gaaray in ay turxaan bixiyaan guddiga marka diyaaray laba qaybood bay diyaaray qayb waxa weeye qaybta sharciyeynta oo la sharciyeynayay number one in waxaa la yidhaahdaa qodobo fara badan oo dastuuri ah u sheegaya doorasho horey dhacdo in maxaa la yidhahda sideedii loo daayo laakiin lagu aamiyo in doorashada bani dhacdo qayb kaletana waxay tahay qaybtii detailskii ama sidii qaabkii waxu dhacayeen iyo qaabkii loo keenay dabcan xildhibaanadu fikrado badan bay ku dardarsanayeen baarlamaanka weyn marka la geyna sidoo kaleeto fikrado kale ayay ku darsan doonaan laakiin baarlamaanka wuxuu maanka ku hayaa arrintan inay tahay arrin oo si siyaasadeed go-aan lagu soo gaaray waxyaabaha loo arko inaysan maxaa la yidhahda ama shacciga udugeynin ama aysan maxaa la yidhahda keenaynin sidii baarlamaanka dadka hor uu soo saaray waxyaaba qarannimada xudhami aysan keenaynin baarlamaanka culeys badan ma saari doono laakiin haddii ay kasoo dhex baxdo waxyaabo ama jiritaanka dalka xudhimaaya ama maxaa la yidhahda shuruucda dalka xudhimaaya ama keeni karaba kala go iyo waxaas waxa weye baarlamaanku wuxuu si gaar fika gaar u saara siyaasiyiinta dowladda dhaliila ayaa iyagu u arka dowladdu inay doonayso inay waqtiga ku dheeraysato isqabqabsiga jira oo hadhow lagu dhawaaqo in doorashada aanan laga gaari karin dowladduna ay u baahan tahay waqti kordhin taasina aysan suurtagal ahayn ha yeeshee xildhibaan maryan aweys jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya si gaarana ka mid ah guddiga gacanta ku haya qorshahan ayaa iyadu sheegtay in aysan doonaynin arrintaas laakiin ay doonayaan in wax saxan xubnaha baarlamaanka ay sharciyeeyaan maadaama loo baahan yahay heshiiska horey loo gaaray in baarlamaanka soomaaliya uu sharciyeeyo way naga go-day in isbuucan laga faraxasho oo qorshii ay dhamaato si fasiga markaa loo geeyo baarlamaanka laakiin si aan markaa u hubino wixii la qabtay ina dhammaantooda ay dhanyihiin in maalin maa isbuuca soo socota ugu dambeyn isniinta in baarlamaanka la horgeeni doono yaan qorshaheenu yaada ilaahay caqabado badanaa runtii naga hor yimid oo ah dhinacii dhaqaalaha maadaama wadankii wadan iska buuxsan ahaa laakiin waxa ugu badan taxadirka u baahnaa waxay tahay in aanu dhicin wax gaab ah oo xilligii loogu talagalay ama xilligii dastuuriga ahay lagu ballamay in aanu meeshii ka bixin oo lagu dadaalo in wax walba ay noqdaan xilligii loogu talagalay inay noqoto marka anaga waajibaadkana saaran waxay tahay inaan ilaalino xilligaas inaan ilaalino waktigaas ay wax dhacayaan inaan dadaal fara badan aan ku bixino in labaatanka bisha agost aan laga dibdhicin hadduu ilaaha yidhaahdo dadaalkeena uu yahay hadda waa sababta guddigaankeena in la sameeyo oo ay xoogooda ay geliyaan in hawshaan ama documentigan ay ka shaqeeyaan si baarlamaanka sida kama dambeysta ay uga doodaan waktina loogu helo diyaargarowga xilliga uu electionkaasi dadban dhacayo waktiga ayaa haatan aada gabaabsi u ah xubnaha baarlamaanka ee haatan jira ayaa waktigooda wuxuu ku egyahay dhammaadka bisha agosto sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isna waktigiisa wuxuu ku egyahay bisha sebtembar waxaana dadka doonaya inay ka qayb galaan isbeddelka la doonayo ama tartanka madaxtinimada ee soomaaliya ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ay u arkaan in waktiga doorashada oo aada haatan u dhow yahay dowladduna ay u muuqato mid aanan u jajabnayn arrintaas balse madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa asna dhankiisa waxa uu sheegay in dowladdu marnabo aysan diyaar u ahayn in wax wakti kordhina ay samaysato madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qudhiisa ka mid ah musharaxiinta ka qaybgelaysa tartanka doorashada ee sanadkan waxaana madaxweyne xasan uu doonayaa in uu kursiga mar kale ku soo laabto caadada siyaasadda soomaaliya kuma jirto in madaxweyne mar la doortay mar kale dib loo soo doorto ha yeeshee madaxweyne xasan iyo taageerayaashiisa ayaa doonaya taas inay taariikhda ku daraan inkastoo aanan la ogeyn sida ay suurtagal ku noqon karto
Thank you.